waa jiray gaadiidkaas ee halkan lagu haystay oo laga soo afduubtay maaragtay inta udhexaysa degmada gaalkacyo iyo degmada bursaalax gaadiidkaas markii halkan uu yimid ba gaadiid xamuul oo raran buu ahaa waxaanu la wareegnay maaragtay inaanu gaarigaas meel dambe aan lala sii aadin alaabtii maaragtay saarnaydna ay baddo oo aan maaragtay aan la dhicin wadahadal dheer kadib oo aan la galnay iyo juhdi badan oo ay sameeyeen odayaasha deegaanka iyo maamulku ku guuleysanay si nabada inaan usii dayno waan waana tegay gaadiidkaas isagoo dad qaba oo aan wax dhibaataa aysa qabsanin haba yaraatee waan gartay gaadiidkaasi guddoomiye tiradooda intee bay ahayd gaadiidkaas waxay ahaayeen ilaa afar gaari bay ahaayeen waan gartay oo afarta oo gaari isku xiran afarta gaari ma nooca xamuulkaa bay ahaayeen mise gaadiid yareer baa ku jira
afar gaari oo xamuul bay ahaayeen hal waraqay ku rarnaayeen oo mid kamid ah la haystay marka kuwa kale daruufta umaanay masaamaxayn inay tagto maadaama sharciyadoodii halkaa gaari oo la qabsaday ay ku wada rarnaayeen oo ay ay isku mid ahaayeen waan gartay marka cidda gaadiidkaasi afduubatay ilaa iyo hadda gacanta ma ku dhigteen ayaga
Eh, waanu haynaa waa waa gacantaan ku haynaa waxayna ahaayeen dad maaragtay burcada maanay ahayn waxay ahaayeen dad wax tabanayay oo soomaalidu dee maanta duruufaha jira iyo wacyiga jir waad og tahay marka waxay ahaayeen dad wax tabanayay xiriir baanu wada sameynay maaragtay maamulkaas gelilka sanaad dhankaasay wax ka tabanayeen waxayna naga ballan qaadeen inay maaragtay arrintaas wixii xagga ku xiran ay fududeeyaan dadkaasna tabashadooda ay wax ka qabtaan waana rajeynayna in wax ka qaban doonaan jaalad